hay-adda adeegyada bini'aadanimada ee leedahay degmada guricaalka daafarta barban ku saabsan kor u qaadida fahamka xadgudubyada ku saabsan jinsiga tababarkan ayaa loogu talagal lagu wacyigeliya laguna xoojiya aqoonta bulshada iyo shaqaalaha deegaanka la xiriira sida loo aqoonsado loogana hortago loona maareeyo xadgudubyada noocan oo kale ah ujeedada ugu tababarkan ayaa ah in la dhiso bulshada u nugul cadaalad jinsiyadeedka ay ku jirto fahan buuxa oo ku saabsan xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta dadka ku nugul gaar ahaan haweenka iyo carruurta waxaa sidoo kale tababarkan uu qayb weyn ka qaadanaya kobcinta doorka haweenka iyo kor u qaadista badbaadada guud ee bulshada deegaanada galmudug gaar ahaan degmada gurcaale bashiir maxamed salaad sanka xogayaha degmada gurcaale ayaa tababarka ugu horeyn furay isagoona fahmaan ka bixi tababarka waxuu ka saabsan yahay aadaan ugu faraxsanaha runtii inaan maanta halkaan iskugu nimaadno islamarkaana aan tareyninkan ka soo qayb galo looguna talagalay inuu socdo muddo laba maalmood ah bulshada halkan fadhisa oo runtii reer gurceelana ay maaragtay ka faa'iidaystaan runtii mowduuca loo xushay tareyninkan oo ah tacdiyada jinsiga ama maaragtay waxyaabaha la xiriira galmada oo runtii dalkeenna iyo guud ahaan deegaanka aan ku noolna ka dhaca ayuu ku saabsan yahay iyo sida dadka tacdiyadaasi ay la kulmaan ama ku dhacaan ay cadaalad u heli lahaayeen oo maaragta dadka qofkaasi xuquuqdiisa loo soo dhici lahaa waa uga mahad celinaynaa runtii hay-adda brogaraamkan qabanaysa iyo hay-adaha kale ee runtii taageerada ku siiyey qabashada brogaraamkan waxaan rabnaa inaan idhaahna reer gurceel waxay u baahan yihiin brograamyada noocaan ah iyo kuwa runtii ka sii badan oo nolosha bulshada ee runtii lagu dhisaayo innagu ka maamul ahaanna aadaan ugu faraxsannahay runtii inaan kasoo qayb galno brograamkan waan uga mahad celinaynaa cid kasta oo kasoo qayb gashay dadka halkan fadhiyana waxaan ka rabnaa inay maadaama dee ayaga loo soo xushay brograamkan inay ka faa'iidaystaan muddada labada maalmood oo uu socdo inay fursad fiican inay bixiyaan oo ay ka faa'iidaystaan waxa ay halkan ka qaataan oo cilmiyana inay maaragtay bulshada dib ugu celiyaan qaar ka mid a bulshada ka qaybasha tababarka ayaa dhankooda sheegay in ku socda tababarka xili loo baahna in wax la bara bulshada degmada guraceel si kor loogu qaado fahanka iyo sidoo kale xadgudubada ku salaysan jinsiga magacaygu cabdulaahi cusmaan yuusuf mid ka mid ah dadka ka faa'iidaystay traininkan ama tababarkan la qabanayay ee ay qabanaysay hay-adda ilays iyo taabageliyaasheeda kale ee la shaqaynayay waa u mahad celinaynaa runtii waxay aan ka faa'iidnay wax weyn runtii oo ku saabsan xadgudubyada ee ku dhaca ama loo geysto jinsiga dadka jinsiyadda loo geysanayo ama xadgudubka jinsiyadeed ee bulshada dhexdeeda ka dhaca marka si kale loo yidhaahdo runtii waxaan ka faa'iidnay wax badan caqabadaha waxaan baranay qabsan kara dadka difaaca dadka dhibaatooyinkaasu gaaraan waxaan baranay hababka xuquuqda aadanaha loo ilaaliyo ayaan wax badan runtii ka fahanay waan rajaynayaa in tababarada noocaana naloo soo badiyo oo dabcan dadka deegaankan waxay aad ugu baahan yihiin tababarada noocaana in inta badan loo badiyo waana codsanaynaa runtii waan u mahad celinaynaa akhyaarta kale ee barnaamijka iyaguna qaybta ka ahaa magacaygu ayaan cabdulaahi xaashi waxaan ka mid ahay dadka maanta ka faa'iidaystay tababarkan waan u mahad celinaynaa hay-adda ilays iyo taabageliyayaasheeda iyo dowladda hoose oo maanta iyaduna isugu kaana yeertay marka waxaan leenahay dadka waxa aan ka faa'iidna waxaa waaye tacadiga iyo waxyaabaha oo lufaquuqa jinsiyadda waxaan kaloo macnaha tacadigu rag iyo dumarba wuu ku dhacaa wuxuuna ka dhex dhacaa bulsho iyo deegaan ayse ka jirin markaas wacyigelina ama kala dambayn marka waxaan leenahay dowladda hoose way ku mahadsan tahay dadkuna waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin barnaamijyadan si walbana waxaa muhiimadda koowaad oo bulshada ay tahay in wacyigelin la helo hay-adda adeegyada biniaadinimada elas ayaa ku howlan si ay horumari lahayd aqoonta iyo korarka bulshada soomaaliyeed si looga hortooga xadgudubya ku saabsan jinsiga taasoo inta badan ka dhaca deegaanada soomaalida marka la joogo ayna tahay inay bulshada wax weyn ka fahmaan sidii loo dabeli lahaa ama looga hortegi lahaa caqabadaha ka dhasha xadgudubya ku saabsan jinsiga